shirkan oo isugu jiray shaacinta aaminta la bilaabaya dhismaha qaybta labaad ee wadada cad iyo weliba harimo sharafeed ay u sameeyeen xubno ka tirsan golaha wasiiradii somalilan ayaa isagu ka qabsoomay hoteelka ambasador ee magaalada hargeysa kulankan oo ahaa mid ballaadhan oo muddo qaatay ayaa guddida mashruuca dhismaha wadada cad waxaa kala qayb galay salaadiinta cuqaasha culima awdiinta waxgaradka aqoon-yahanka kaasoo lagu gorfeeyey sidii loo bilaabi lahaa qaybta labaad ee waddadaasi cali maxamed ibraahim cali sanyeri oo ku hadlayay magaca guddoomiyaha mashruuca dhismaha waddada cad ayaa sheegay qodobadii lagu darsay shirkaasi iyo wakhtiga rasmiga ee uu bilaami doono shirkan waxaa lagaga hadlayey sidii loo bilaabi lahaa qaybta labaad ee dhismaha mashruuca dhismaha wadada cad oo ka bilaabmaya toban kuna dhammaanaya tuulada qoolacday go-aano soo baxayna waxaa ka mid ah in la bilaabo wadada qaybteeda labaad ee wadada cad bisha tobankeeda haddii alla yidhaahdo guddoomiye ku-xigeenka dhismaha wadada cad sheekh maxamed cali geedi ayaa u mahadnaqay cid kastaoo ka qayb gashay waddadaasi waxaanuu si gaara ugu mahadnaqay xukuumadda somalilan ee iyadu bilowday dhammaanba dhismayaasha kala duwan ee waddooyinka somalilan waxuma halkan uga mahadnaqayaa dadkii waddada ka qayb qaatay ayaan u mahadnaqaynaa marka ugu horreysa ilaahayna uga baryaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka abaalmariyo waxaan kaba ku daraynaa waddada oo dowladdu ay gacan ka geysatay inaanu dowladda qudheeda ugu mahadnaqno oo ugu ducayno wadadan iyo wadooyinka kaleba in aanu ugu ducayno oo ugu mahadnaqno dowladda iyo dadkii ka qayb qaatay gudiba cabdirashiid maxamed jaambir ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyey qodobadii lagaga wada hadlay shirkaasi ujeeddada shirku intaa uu sheegay bay ahayd oo ahaa in maanta la daafurayay ama laga tashanayay in wadada cad wejigeedii labaad oo tobanka bisha bilowmi doona laysla go-aansaday laysla qaatay gudo iyo dabadba insha allahu tacaala sidaa uu sheegay uu gaadhsiin doono ilahay idamkiina waxaanu ilahay ka rajaynaya ilahay nala qabto noo fududeeyo maanta waa arkayseenoo talada arrintaa looma kala hadhin dowlad wasaro shicib cuqaal guddi odayaal cid kasta maanta talay ka dhiibatay meel fiicanna waa laisla dhigay hawshaasina insha allahu tacaala tobanka bisha way dhaqaaqi doontaa shirkaasi lagaga wada tashanayay sida loo bilaabi lahaa waddadaasi ayaa dhinaca xukuumadda waxaa kala qayb galay wasiirada wasaaradaha warfaafinta arrimaha gudaha xanaanada xoolaha deegaanka iyo horumarinta reemihiga wasiiru dowlaha madaxtooyada iyo wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee somalilan